بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم من خلاله من بين أضعاف السحاب أي من بين السحاب ضرورها dhexdooda ayuu ka wadaa ayb ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله أي من بين السحاب daruuraha dhexdoodu ka soo baxayaa dhibicda roobka sanaabarqihi yakaadu sanaabarqihi yadhabu biاlabsaar wa huwa adiyaau waa iftiinka ayb dilaaciisa yacni iftiinkiisa mudcimiina yuqaalu waxaa la yidhaahdaa lilmustakdii mudcimin ayaa la yidhaha almustakdii iyo almudcim isku macnowa aljawhari fi saxaax waxa uu sheegay istakdaytu yacni marka ay tahay ayb macnaheedu marka waxaa weeyaan ayb bimacnaa yacni adcantuhu ayb khadactu lahu istakdaytu ay khadactu lahu waan u khuduucay oo u hoggaansamay nin reer baadiya majlis isagoo fadhiya waxaa lagu yihi majlis abi zayd kayfa taquulu seed u dhahaysaa baa layidhi istakdatu istakda'tu sideed u dhahaysaa baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi alcarabu laa tastakdi'u hamse ayuu ugu dhawaaqay marna in hamse lagu dhawaaqayo mahmuus yani caraf yani waxaa weyaan hamse ay ku jirto waayo carafkan ayb mudciniina marka yani waxaa weeyaan ay khaadiciin iyo marka khuduucay ashtaatan washataa washataatun washatun waaxidun weeyaan intaasba isku hal macno waa mid wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi liwaadan ay khilaafan ayb laa tajcaluu ducaaءa الrasuuli baynakum ka ducaaءi bacdikum bacdaa qad yaclamu اllahu aladiina yatasallaluuna minkum liwaada liwaadan khilaafan kuwa yani marka khilaafayo alla waa ogyahay وqاaل سعد بن ciyاaض الثumaaliي الmishkaaة الkuwaة weyaan bariishada بلsان الxabشha الlah nuur السماawaaتi والأرض مثlu nurihi kamishkaaةi kuwaة bariishada ayb وqاala بن cabاas suuraة أnزlnaaha bayannaaha suurad aan cadaynay waqaala gayruhu ibnu cabaas keyrkiis waxa uu yidhi summiya alqur'aanu qur'aanka waxaa lagu magacaabaa lijamaacati suwar suurooyinka badan oo yacnii markaa suurooyinka la jamciyey la ururiyey ayaa qur-aan la dhahaa wa summiyat asuuratu suuraduna waa la magacaabay liannaha maqduucatu min alukhra maxaayl midda kale ka go-an tahay sidii wax derbi uga go-an oo kalewa falamaa qurina bacduhaa ilaa bacdin marka laysku xidhiiriyo suurad iyo mid kale iyo mid kale iyo mid kale sumiya qur'aanan baa lagu magacaabay wa qowluhu tacaalaa ina calayna jamcahu wa qur'aanahu ta'liifa bacdihi ilaa bacdin qaarkiis qaarka kale isu dumidda uu isu dumaayo faidaa qara'naahu fattabic qur'aanahu macnaha faidaa jamacnaahu haddaan ururinno waallafnaahu aan isku soo dunno fattabic raac qur'aanahu ay maa jumica fiihi wixii lagu ururiyey raac facmal bimaa amaraka wixii uu ku amray ku camalfalo samee yantahi camaa nahaaka allaahu wixii alla kaa reebayna ka har ana curra inuu yidhaha qur'aan bimacna aljamci baa laga wada wayuqaalu laysa lishicrihi qur'aanun ayaa la yidhaha shicirkiisu male isku dumanaansho oo shicir isku hagaagsan oo isku duman oo isku soo dunnay maaha laysa lishicirihi qur'aanun kelimadda qur'aaniga rabaa inuu macnaheeda luqa ahaan kuu sheego ayb ay ta'liifun ma leh marka kelimadan qur'aan mahmuus in laga dhigo ay hamsisan tahay waa jirtaa qur-aanna waa jirtaa marka qur-aan biqayri hamsatin waana qira'at ibni kaiir meel walba oo qur-aan ku timaado qur-aan ayuu akrinaya soomaaliyana dhanay qur-aan yaan dhahnaa soma war qur-aanka akri qur-aanka hamsada masal ma ka dhigno imaamu shaafici luqadiisana saasay ahayd waxaa leehi imaamu shaafici qiraa'adiisa iyo luqadiisa labadaba saasay ahayd yani wafi lqur'aani ayuu le wafi lqur'aani kada wakada ayb ibnu kaiir ayuu qiraa'ada shaafici marka ibnu kaiir qiraa'adiisu akri jiray oyaana maka ayuu wax kusoo bartay oo uu yani kusoo koray maka qaarigeedana cabdullaahi ibnu kaiir ayuu ahaa ayb qur-aan marka waa ta'liif marka laydhaha laysa lishicrihi qur'aanin gabaygiis wax ta'liifa ma leh wax isku soo dumsan oo isku nadaamsan ma leh wa sumiya alfurqaanu furqaan ayaa lagu magacaabay liannahu yufariqu bayna alxaqi waalbaail maxaa yeele xaqiiyo baailkii ayuu kala saarayaa wa yuqaalu lilmar'ati naagta waxaa la yidhaahdaa maa qara'at maa qara'at bisalan qatu ayb ma aynan kulminin yacnii uur yacnii uur ma aynan yeelanin markay rabaan inay dhahaan mandheer ma aynan kulminin oo caloosheeda waxba ma gelin maa qara'at bisalan qadu weligeed naagtani uur ma yeelanin ayb ay lam tajmac ma aynan kulminin fii batnihaa caloosheeda ma aynan ku ururinin waladan wax ilma aha laga wado reegtaa wuxuu ka rabaa qur'aan waa jamci iyo ta'liif wa qaala waxa uu yidhi faradnaaha suuratun anzalnaaha wa faradnaahaana waa la akriyey wa faradnaahaana waa la akriyey oo ra-da la shido anzalnaa fiiha waxaan dhexdeeda ku soo dejinnay faraa'ida faradyaalo mukhtalifatan oo kala duwan marka haddii ra-da la shido faradnaahaa la yidhaa macnaheedu waxaa weeyaan waxaanu dejinnay faraa-id fara badan ayaan dhexdeeda suuraddan kusoo dejinay waman qara'a faradnaahaa qofkii akhriyeyna yaquulu wuxuu dhahayaa faradnaa calaykum korkiinaan ku farad yeelnay suuraddan wacalaa man bacdakum iyo dadkii idinka dambeeyo marka suuratun anzalnaahaa wa faradnaahaa aan farad yeelnay wa faradnaahaana axkaam iyo faraa-id badan aan ku dhex sheegnay suuradda ayb xaqanna waa axkaam badan tahay suuraddan qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi aw iطifli aladiina lam yadharuu ay lam yadruu aan ogaanin limaa bihim waxa ku sugan oo min asigari yaraanta ah darteed ilmaha yaryaroo yaraan darteed aanan shahwo iyo waxaaba aan ogeyn aw iطifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaa wa qaala shacbiyu uli lirbati gayri uli lirbati man laysa lahu arabun waa qofaan waxaa ja-ba lahayn naag aan danka lahayn ayb midka aan naagaha shahwada u qabin wa qaala mujaahidun mujaahid waxa uu yidhi laa yuhimuhu ilaa batnuhu calooshiisa maana wax kale ma himad gelinayso walaa yukhaafu cala annisaa naagaha loolama cabsanayo laakiin mid xadiid muslim ku sugan baa wuxuu ahaa dadka waxaa ugu xun qofka shandeerka oo xun oo aan xumaan ka xishoonin oo dadkuna ay moodayaan inuusa waxba ogeyn doqon camal ay iska moodayaan oo guryaha looga tegaayo oo loo deynaayo iyo oo haddana aan wax yar oo fuxshiya ka xishoonayni xadiid muslim saxiix muslim fii sifati aljanna naar iyo ka hadlaayo ayay ku jirtay ee marka qofka yacni in layska yiraa ninkan dhibmana waa iska qowsaarka cidda haddii inta layska yihaahdo marka haweenta uu farxumeey waa dhibaato waa in layska jiraan kuwan marka qur-aanka uu ka hadlad waa nin la ogaaday waxaa ja-a nin la iloona inaan wa qaala qaamuusun huwa alaxmaqu waa doqonka alladii laa xaajata lahu fi nnisaa ayb intaan dhan hayri ulilirbati ayuu fasiraa ayb baabu qowlihi caza wajala wاladiina yarmuuna aswaajahum walam yakun lahum shuhadaءu ilaa anfusuhum fashahaadaةu axadihim arbacu shahaadaati biاllah inahu lamina الsaadiqiin qala xadaanaa isxaaqu qala xadaanaa muxamed bnu yuusuf qala xadaanaa alawsaaciyu qala xadaanii الzuhriyu can sahli bni sacdin ana cuwaymiran cuwaymir alcajlaani ninkii la dhihi jiray ataa caasima bna cadiyin ayuu u yimid wa kaana sayida bani cajlaan ayuu ahaa fa qaala waxau yidhi kayfa taquuluuna sideed dhahdaan fii ay dhahaysaan fii rajulin nin wajada maca imra'atihi naagtiisa maceeda helay rajulan nin ku arkay ayaqtuluhu madinayaa fataqtuluunahu idinkana markaa ma dilaysaan isaga naagtiisoo nin ku arkay ma dilayah hadduu dilana idinka ma dilaysaan mala qisaasa am kayfa yasnacu see yeelaa marka sallii rasuul اllahi sal l slam can dalika nebiga iisoo su-aal arrinkaa faataa caasimun الnabiya sal l salam caasim nebiga ayuu u yimid faqaala yaa rasuula allah hadalkiiba u sheegay fakariha rasuulu llahi sal l slam almasaa'ila nebiga su-aalahaas waa nacay marka waxay haddaynan dhicin in laga hadlo waxaasoo kale wuu nacay fasa'alahu cuwaymirun cuwaymir ayaa markaa su-aalay nebiga faqaala waxa uu yidhi fasa'alahu cuwaymirun ayaa su-aalay faqaala waxau yidhi ina rasuula lahi sal ninkii uu diray buu su-aalay faqaala wuxuu yidhi ina rasuula lahi sal l slam nebiga kariha almasaa'ila wacaabahaa su-aalyaalka nebigu waa nacay waana ceebeeyey qaala cuwaymirun wallaahi waan ku dhaartay laa antahiya anuu maka joogaayo xataa as'ala rasuula اllahi sal l slam can dalika ilaa aan nebiga arrinkaa ka su-aalo fajaءa cuwaymirun baa yimid faqaala yaa rasuula allah rajulu nin wajada maca imra'atihi rajulan naagtiisa la jirkeeda nin arkay ayaqtuluhu fataqtuluunahu ma dilayaa oo ma dilaysaan idinkana am kayfa yasnacu faqaala rasuulu llahi sal l salam qad anzala allahu lqur'aana alla wuxuu soo dejiyey qur-aan fiika adiga iyo wa fii saaxibatika adiga iyo naagtaadaba qur-aan baa alla shanigiina ka soo dejiyey faamarahumaa rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu amray bilmulaacanati inay lacaantamaan bimaa sama allahu fii kitaabihi wixii alla uu kitaabkiisa ku sheegay falaacanahaa waa la lacaantamay uma qaala yaa rasuula allah in xabastuhaa naagtan haddaan haysto faqad dalamtuhaa waaba dulmiyey fadallaqahaa waa furay fakaanat sunnatan ayay noqotay liman kaana bacdahumaa dadkii ka dambeeye fi lmutalaacinayni kuwa islacaantamaya dhexdooda ayay sunno ka noqotay uma qaala rasuulu llahi sal l salam nebigu waxau yidhi unduruu feeriya fain jaa-at bihi hadday la timaado asxama mid madow adcaja alcaynayni indhihiisu ay aad u madow yihiin meesha cadna ay aad u caddahay cadiima alalyatayni bari weyn khadallaja saaqayni oo labadiisa shanshana ay buuxaan n nin shanshadiisu ay buuxdo halkaas yan kubka kubkiisu uu buuxo day la timaado falaa axsibu ma malaynayo cuwaymiran cuwaymir ilaa qad sadaqa calayha inuu run ku sheegay korkeeda maaha wain jaa-at bihi hadday la timaado uxaymira mid guduudan yani cad kaannahu aada moodaysid waxaratun inuu yahay waxarada marka waa daabad yar oo xoogaa yar ilweynta ka weyn waxaa yaroo daabada yaroo ilweyntana ka weyn oo gaaban marka gaabnida iyo guduudnaanta ayuu kaga shabahaa ayb xaymira kaanahu xaratun sidii daabadaas xarada la yidhaha oo ilweynta xoogaa yar ka weyn oo kale ayb falaa axsibu ma malaynayo cuwaymiran cuwaymir ilaa qad kadaba caleyha inuu ku been sheegay si uu egyahay macnaha fa jaa-at bihi waxay la timid cala alnacti aladii nacata bihi rasuulu llahi sal l salam tilmaantii nebigu uu tilmaamay oo min tasdiiqi cuwaymir ahayd cuwaymir rumayntiisa ahayd fa kaana bacdu intaa kadib wuxuu ahaa ninkaa cunugaasi nusiba ilaa ummihi hooyadii ayaa loo nisbay jiray maadaama aabbihii uu iska diiday oo uu licaan ku anfiyey cunugaasi aabbaha ma loo nisbay jirin hooyadaa loo nisbayn jiray markii dambena nin magaalo dhan xukumuu noqday masar iyo meelahaas ayuu madax ka noqdayba ayb qisadan marka waxay ka hadlaysaa cuwaymir alcajlaani inuu isaga aayaddan ay ku soo degtay aaya xadiid kalaa imaan doono hilaal bnu umaya isaga inay ku soo degtay labaduna waa dhici kartaa sababku inuu tacaduday oo ay laba mar soo degtay ama sababku inuu tacadudku leeyahay xadiidku marka iyo aayaddan waa istarjumayaano xadiidku wuxuu fasiray aayadda macaanideeda weliba aadkan dambaa usii fasiraya suuraddana marka waxay ka hadashay cirdiga iyo aad u ilaalisay oo cirdiga waa qofka meesha laga caayo meesha ay cayga uga dhegayso ama ammaanta ay uga dhegtaa cirdi la yihahdo cirdigaas marka in laga taxadaro kuliyaadka shantuu ka mid yahay in la ilaaliyo binaan calaa daalika qofku marka hadduu qof cirdigiisa duro ama gabar cirdigeeda uu duro oo uu zino iyo wax ku tuuro siddeetan karbaash in lagu dhufto ayuu sharcigu cuquubadaasuu ka ratibay si dadka aynan cirdigooda iskaga caynin waatii markii dambe nimankii naagaha isqaba laakiin ayagu wuxuu kala haddana la sii siiyey ninku haddii uu naagta ku yihaahdo waxa uu ku sheego uu zino ku sheego ama licaanu uga baxayaa ama siddeetankii baa lagu dhufanaa isagana licaan ama siddeetankii waxaan marka ilaahay saasaa tahay iyo arka saasaa tahay iyo waxaa keenaya cuquubadii la fuliyayo baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wاlkhaamisatu ana lacnat اllahi calayhi in kana min alkaadibiin qala xadaanii sulaymaan bnu daawuud abu rabiic qala xadaanaa fulayxun can الzuhriyi can sahl bni sacdin ana rajula ataa rasuula اllahi salى اllahu alayh wali wasalama nin baa nebiga u yimid faqaala yaa rasuula اllah ara'ayta bal ii sheeg rajulan nin ra'aa maca imra'atihi rajulan yani naagtiisa nin ku arkay ayaqtuluhu ma dilayaa fataqtuluunahu am kayfa yafcal faanzla allahu fiihimaa alla wuxuu shanigooda ka soo dejiyey maa dukira fi lqur'aan wuxuu qur-aanka lagu sheegay oo min atalaacuni islicaantan ah faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalama qad qudiya fiika wa fi imra'atika waa la xukumay adiga shanigaaga wuxuu ku saabsaarsanaa iyo naagtaada qaala fatalaacanaa way licaantameen wa ana shaahidun cinda rasuuli illahi sal l slam anoo nebiga agtiisa goobjoog ah fa faaraqahaa waa faaruqay marka waa ka tegey fa kaanat sunnatan ayaay noqotay an yufaraqa bayna almutalaacinayni labada licaantanba in la kala geeyo wa kaanat xaamilan bay ahayd mid uur leh fa ankara xamlaha uurkeedii buu inkiray wa kaana bnuhaa yudcaa ilayha inankeedana iyada ayaa loogu yeeri jiray uma jarat isunnatu sunnada waxay ku dareersantay fi lmiiraati dhaxalka ku saabsan an yarihahaa hooyadii inuu dhaxlo wa tariha minhu isagana ay dhaxasho maa farada allaahu lahaa wuxuu alla u qadaray licaanka iyo faraa'idka iyo way imaan doonaan hadda waa aayadda tafsiirkeeda un baan hadda ka hadlayna baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wayadra'u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin biاllah inahu la min alkaadibiin iyadana markii licaanka ninkan u rito waxaa imaanayo iyadana waa inay iskaga beri yeeshaa cadaabka iyo rajmiga la rajmin lahaa waxay isaga beri yeeli kartaa oo uga riixmayaa in ay licaan iyadana la timaado qaala xadaanii marka iyada licaankeedu waxaa lagu jeedaa keliya licaanka iyada dhinaceeda darafkeeda waa in iyada rajmiga uu ka qaadmo bis un waa intaa una ee xurunku axkaamtii licaanka markuu ninka dhammaystaba jaa waa dhacday axkaamtaas iyada marka waxay u samaynaysa licaanka dhinaceeda waxay tahay inaan la rajminin bis qur-aankuna saasuu ku sheegay wayadra-u canha alcadaaba an tashhada arbaca shahaadaatin billah ayb qaala xadaanii moxamed bnu bashaar wahuwa bn daar qaala xadaana bnu abi cadiyin can hishaam bni xasaan qaala xadaanaa cikrimatu can ibni cabaasin ana hilaala bna umayata qadafa imra'atahu naagtiisii ayuu zine ku tuuray cinda nebiyi sal l slam nebiga agtiisa bishariiki bni saxmaa ninkaa shariik ibni saxmaa ay ugu tuuray ninkaas haweentii ka zinaystay buuri haweenteyda faqaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yidhi albayinata yacni axbir waxaad keentaa albayinata markhaati keen ficil marka maxduuf ah ayaa nasbiyey oo markhaati la imaan ow amase xaddun xad ayaa fii dahrika dhabarkaaga korkiisa ahaanayo faqaala yaa rasuul allah wuxuu yihi rasuul allow idaa ra'aa axadunaa midkaan hadduu arko cala imra'atihi naagtiisa rajulan nin uu ku arko yandaliqu ma tegayaa yaltamisu lbayinata markhaati miyuu raadinaya midkaan haddii naagtiisa nin uu ku arko ma baxayaa markhaati miyuu doonaya fajacala nabiyu sal l slam yaquul nebigu wuxuu gudagalay inuu dhahayo albayinata wailaa xaddun fii dahrik ila nebi wax kale ma haayo isaga aayado ma soo degin markaas aayaddii hore waladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yaأtuu biarbacati shuhadaaءa fajliduuhum amaaniina jalda aayaddaas baa qaa'im ah wax kalena ma soo degin nebiga tiibuu ku dhegan yahay marka abcan ayb faqaala hilaalu hilaal waxa uu yidhi waladii bacataka bilxaqi macbuudka xaq kuu soo bixiyaan ku dhaaranayaaye inii la saadiqun anigu run baan sheegayaa falayunzilanna allaahu allana wuu soo dejin doonaa maa yubari'u dahrii dhabarkeyga wuxuu kaga beri yeela min alxaddi xadka allana wuxuu soo deji doonaa wax dhabarkeyga cuquubadaa uu ugaga beri yeelo wa anzala calayhi wuxuu korkiisa ku soo dejiyey waladiina yarmuuna aswaajahum faqara'a xataa balaga in kaana min asaadiqiin faاnsarafa الnabiyu sal ا slam nebigu waa godoomay faarsala ilayha waa u cudbiray naagtii fajaءa hilaalun fashahida hilaal waa yimid shantii markaati buu maray wالnabiyu sal l slam yaquul ina allaha yaclamu alla waa ogyahay ana axadakumaa kaadibun midkiin inuu been sheegay labadiinu fahal minkumaa taa'ibun war mid towbad keenayaa ma jiraan uma qaamad waa istaagtay iyadiina fashahidad waa markhaatiyaalkii bay allay markhaati gashatay shantii falamaa kaanat cinda alkhaamisati midda shanaad marka ay agteeda tahay waqafuuhaa waa joojiyeen wa qaaluu waxay yidhaahdeen innahaa muujibatun war midaan cara allah ka dhalanayso caradii allay kugu dejinaysaa ay kugu waajibinaysaa ee isjir qaala bnu cabbaas fatalaka'ad dibbay u dibbay u baxday ayb fatalaka'ad waa joogsatay wanakasad dibbay u guratay xataa dabannaa ilaa aan malaynay annahaa tarjicu inay laaban doonto ay ka laaban doonto uma qaalad waxay tidhi laa afdaxu qowmii qoomkayga ceebayn maayo saa'ir alyowm weligay iyo zamanka dhan iyo maalintoo dhan qoomkayga ma ceebaynayay tiri famadad dhaartii tii shanaaday ku tagtay mar faqaala nabiyu sal l salam nebigu waxa uu yidhi absiruuhaa fiiriya fain jaa'at bihi hadday la timaado akxal alcayn mid indha madmadow saabiqa alyatayni baruurtiisu marka yani baridiisu ay weyn tahay khadallata saaqayni labadiisa shanshoodna ay buuxaan fa huwa lishariiki bni saxmaa baa iskale fajaءat bihi kadalika sidaasay cunugii ula timid marka faqaala الnabiyu sal ا slam lowlaa maa madaa wixii tegey haddii aanu jiri lahayn min kitaab illaahi oo min xukmi kitaab illaahi ah yacni ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa haddii uunan ahayn lakaana lii walahaa shanun aniga iyo naagtaas shani baana dhexmari lahay waa ciqaabi lahay laakiin kitaabkii baa wuxuu leeyahay mar hadday dhaarato shantii marto bannaanka in laga maro lowlaa xukunka kitaabka uunan jireen waa waa cuquubay lahaa yuu nabiga sal l slam ayb alshaahidka marka qaabkii loo dhaaran lahaa marka aayaddu waa tilmaantay sunnadii nebigana waa tan afar markay marto midda shanaad marka la maraayo in afka gacanta laga saaro war ilaahay ka cabso caradi alla waa waajiba lacnadii alla waa ay waajibaysaa cadaabka adduunyada iyo midka aakhira kan aakhiraa daran waa la waaniha haddii marka waanadaas kabacdi ay sideeda ku socoto waa la kala geynaa unbis lacaanka waxay axkaamu leeyahayna waxay ku imaan doonaan baabkiisa ayb qisadan marka waxay keentay hilaal tii horena waxay ahayd cuwaymir waa laba qiso marka ibnu xajar wuxuu yihi waqad ankara jamaacatun dikra hilaalin qisadan hilaal sheegitaankiisa way inkireena fii man laacana inuu ka mid ahaa qaala alqurdubiyu ankarahu abu cabdillaahi bni abi sufrata akhu lmuhallab muhallab ibn abi sufrat bukhaari uu sharxay wa qaala huwa khaطأun wasaxiixu anahu cuwaymir wasabaqahu ilaa naxwi dalika aلطabariyu wa qaala bnu اlcarabi abu bakr ibnu اlcarabina wuxuu yihi qaala الnaasu dadka waxay dhaheen huwa wahmun min hishaam ibni xasaan wacalayhi daara xadiiثu bni cabaas waanas bidalika wa qaala ciyaadun fi lmashaariq mashaariq اlanwaarka kada jaءa min riwaayati hishaam ibni xasaan walam yaqulhu gayruhu wainama alqisaة licuwaymirin لcuwaymirin الcajlaaniي qaala walakin waqaca fi اlmudawanati fii xadiiثi اlcajlaaniyi dikru shariik waqaala الnawawiyu fii mubhamaatihi اkhtalafuu fi اlmulaacini calى ثaلaaثaةi aqwaal ninkan lacaantamay saddex qowl bay isugu khilaafeen cuwaymir alcajlaaniyu wahilaal bnu umaya wacaasim ibnu cadiyin uma naqla imaamu nawowi wuxuu soo guuriyey can اlwaaxidiyi uu ka soo guuriyey ana adhara hadihi اlaqwaali anahu cuwaymir aqwaashan waxaa xoog badan buu yidhi cuwaymir inuu yahay hilaal inaanu ahayn wa kalaamu ljamiici mutacaqabun intaas oo culamaa warkooda waa laga daba tegayo amaa qowlu bni abi sufra fa dacwaa mujarada waa dacwo kaas aan markhaati iyo bayine aan lahayn daliil wa kayfa yajzimu bikhaطأi xadiiثin haabitin fi صaxiixayn maca imkaani اljamci xadiid saxiixeynka ku sugan bukhaari iyo muslim sideedu u jasminayaa inuu khalad yahay isagoo waxba haynin wamaa nasabahu ila dabariyi lam arahu fii kalaamihi warkan dabari u nisbeeyana ma ku arkin buu hadalkiisa wa amaa qowlu bni اlcarabi ina dikra hilaalin daara calaa hishaam bni xasaan wakada jasmu ciyaad biannahu lam yaqulhu gayruhu oo hishaam ibni xasaan ayaa la yimid keligiis waa markaa waxay rabaan inay yidhaahdaan isagaa marka qaladka xaggiisu ka yimid warkaa fa marduudun buu yuri lianna hishaam ibnu xasaan lam yanfarid bihi faqad waafaqahu cabaadu bnu mansuur kama qadamtuhu wakada jariir bnu xaasimin can ayuuba akhrajahu طabariyu wabnu mardaweyhi mawsuulan ibnu mardaweyhi kitaab tafsiir u lahaa waa mafquud oo tafsiir bilatar saniid uu ku weynay qaala lamaa qadafa hilaalu bnu umayata imra'atahu sidaas ugu yidhi marka hilaal meeshu waa ku jiraa sow maaha wa amaa qowlu nawawiyi tabacan lilwaaxidiyi wa junuuxuhu ila اtarjiixi famarjuuxun nawowi isaga khilaafku xikaayooday wuxuuna rajaxay cuwaymir tarjiixaasi waa loo raajaxsan yahay lianna aljamca maca imkaanihi wlaa min atarjiix lanna riwaayaadka iyadoo la jamcin karo in mid la rajaxo midna laga tagaa ma aha uma qowluhu waqiila caasimu bnu cadiyin fiihi nadarun liannahu laysa licaasimin fiihi qisatun anahu ladii laacana imra'atahu wainama aladii waqaca min caasimin nadiiru ladii waqaca min sacdi bni cubaada ayb marka de labadiiba laba qisoo kala gaaraa laga dhigi karaa saasaana lagu jamcin karaa qisadan hilaalna waa jirtay cuwaymir qisadiisana waa jirtay baabun wاlkhaamisata ana qadab allahi calayha in kana min alkaadibiin in kana min aلsaadiqiin qaala xadaana muqadam bnu muxamed bni yaxya qaala xadaana camii ayb muqadam ibni abwasni muwaxad muxamed ayb muqadam bni muxamed bni yaxya bni caطaa bni muqadam alhilaaliyu اlmuqadamiyu اlwaasiطiyu laysa lahu fi lbukhaariyi siwa hada اlxadiid ayb wa aakhara fi اtawxiid wakilaahuma fi lmutaabacaat labada waa mutaabacaat ayb hadda ka hor muqadamkan lama soo marin hadda riwaayo halkan kuleeyahay kitaab tawxiidna riwaayo kuleeyahay waana min mutaabacaat qala xadaanaa camii alqaasim bnu yaxya can cubayd illaahi waqad samica minhu can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma ana rajulan rama imra'atahu ninbaa naagtiisii zino ku galay faintafaa min waladihaa cunugeediibuu iska anfiyey fii zamaani rasuuli lahi sal l slam fa amara bihimaa rasuulu lahi sal salam nebigu wou amray fatalaa calaa weyli caantameen kamaa qaala allahu siduu alla u yidhi uma qadaa bilwaladi lilmar'ati cunugii naagtii buu u xukumay wa faraqa bayna almutalaacinayni labadan iyo caantamtayna waa kala geeyey nebiga sal l salam baabu qowlihi in aladiina jaaءuu bilifki cusbatun minkum laa taxsabuuhu sharan lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum ma اktasaba min alإثm waاladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim affaakum kaaabmana kaaab qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa sufyaanu can macmarin can الzuhriyi can curwata can caaishaةa radi allahu canha wاladii tawallaa kibrahu qaalat cabdulaahi bnu ubayin weyaan ibnu saluul ayb sufyaanku waa hawri marka baabun ay hada kani baabun baab weeyaan lowlaa id samictumuuhu danna almu'minuuna wاlmu'minaatu bianfusihim khayraa ilaa qowlihi alkaadibuun laga gaaro xadiiulifki buu markaa kadib uu sheegay meeshan uu ku keenay xadiiulifkina waxaan ku soo marnay shahaadaadka iyo waxaan ku soo marnay maqaasida labadaas meelaan ku soo akhrinay wax dheeraada oo meeshaan hadda uu ku keenay badan male sharaxeeda unbuu badiyey isaga meeshaanuu ku sharxay ibnu xajar marka waa ka soconayna saas waqtiga si loo badbaadiyey in laga socdo xadiidkan laba maraan isagoo saan u dheer soo aqrinay hadda dhow maqaasida lagu soo maray qaswatu almuraysi isagana marka meeshaanu aad ugu sharxay ninkii sharciisa rabo meeshaan aad ha uga feeriyo ayb fawaaidda ku jirto dhanna marka halkaas uu ku qoray fawaaid aad u badan uu ka bixiyey ayb idinka marka soo akri ayb ayb xadiidkoodna kugu xijiyey marka ayb baabu qowlihi soo maa ya sharxi aada u badiyey waa nala joogta maqaasiyan ba hadda ku akrinaya waa nala joogta maalinkaasana maqleed ma ogi laakiin waa helaya dhib mala insha allah baabu qowlihi walowlaa fadl اllahi calaykum waraxmatuhu fi اddunya wاlآakhira lamasakum fima afadtum fiihi cadaabun cadiim tufiiduuna fiihi taquuluuna aada leedihiin waqaala mujaahidun talaqownahu yarwiihi bacdukum can bacdin qaarkiin qaarka kale ayuu ka warinayaa anigoo aada iska warwarinaysaan qaala xadaanaa maxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sulaymaan can xusayn can abi waailin can masruuqin can ummi rumaan ummi caaishata annahaa qaalat lamaa rumiyat caaishatu caaisha markii lagu tuuray oo yacni lagu tuuray zinada lagu tuuray dadkii beenaalayaalka ay ku tuureen kharat maqshiyan calayha way dhacday iyadoo la miir daboolay arrinkaa dartii bay u miir daboolantay baabun id talaqownahu bialsinatikum wataquuluuna biafwaahikum maa laysa lakum bihi cilm qaala xadaanaa ibraahim bnu muusa qaala xadaanaa hishaamun ana bna jurayjin ahbarahum qaala bnu abi mulaykata samictu caaishata taqra'u id talaqownahu bialsinatikum baabun id taliquunahu hay id taliquunahu bialsinatikum waa soo aqrinay qiraa'adan laftirkeeda baabun walowlaa in samictumuuhu qultum maa yakuunu lana an natakallama bihada lujiyin allujatu mucdamu lbaxri waa badweynta ow ka dulumaatin fii baxrin lujiyi yaqshaahu ayuu macnaynay qaala xadaanaa maxamed bnu muhanna qaala xadaanaa yaxyaa can cumara bni saciid bni abi xuseyn qaala xadaanii bnu abi mulaykata qaala ista'dana bnu cabaasin ibnu cabaas baa idin dalbaday qabla mowtihaa caaisho dhimashadeeda ka hor calaa caaishata ayuu ka idin dalbaday wahiya iyada oo maqluubatun laga qaalib noqday idiin dhigna m maqluubatun iyadoo laga qaalib noqday oo yacnii xanuunka uu ku darnaaday qaalad waxay tihi akhshaa waxaan ka baqayaa an yusniya calaya inuu i ammaano ibnu cabaasaa kaa idin dalbanayaa layidhi markaasi waxay tihi waxaan ka baqayaa inuu i ammaano anaa dadkii salafka ammaanta ma jeclayn caqiiqada marka nasadoodana waa tawaaduci jireen ayagoo sharaf iyo khayr kulansaday ayay haddana aynan marnaba ka aamin ahayn cadaabka alle faqiila waxaa lagu yidhi ibnu cammi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulka in adeerkiis wa min wujuuhi lmuslimiina dadka muslimiinta yacni wujuuhda u ah ayuu ka mid yahay ee u idin ku soo gale nebiga ilma adeer leeyahay de ibnu cabaasna nin muslimka weji kula oo meesha ibnu cabaas yimaado dadadku u kacaayan ayb qaalat waxay tihi iidanuu lahu uidma faqaala waxau yidhi kayfa tajidiinaki see tahay buu yidhi seenkaa helayaa oo tahay qaalat waxay tihi bikhayrin khayr in ittaqaytu haddaan alla ka cabsado khayr iyo wanaag haddaan alla ka baqo saasay tii waana markaad dhiman rabto sakaraadka ay ku jirto bikhayrin in ittaqaytu qaala waxau yidhi fa anti bikhayrin in shaa allah adiga khayraad ku sugan tahay in shaa allah zawjatu rasuulillahi sal l salama nebiga xaaskiisii baa tahay yaa ahayd ayaa tahay walam yankix bikran hayraka gabar ma guursanin adiga aan ahayn wanasala cuduruki min asamaa cudurdaarkaagiina samaduu ka soo degay oo maa min meel muslim jooga ma jiro ilaa waa la akrinay masaajidii muslimiinta oo dhan baa lagu akrinay iyada daraadeeda mararka qaar wax shayga qofka uu dhibsanaayo ama imtixaan ku ah yaa khayr iyo nasri u noqonayo aayado toban aayadood baa iyada shanigeeda kusoo iyada laftirkeeda waxay tiri aniga shanigeyga waa iskala hooseeyeyay tiri oo shanigeyga ma islaahin ilaahay baaba shanigaaga ku hadli doono oo waxaan islaa nebiga riyaa la tusi doonaa riyadaasna wax ku kala saaa ku kala sheegi doonaa khalaas laakiin allah adiga kugu hadlaayo shanigaaga maba islaahayna tirna tawaaduceeda kutusa iyo fiqigeeda wadakala ibnu zubayr ibnu zubayr baa soo galay khilaafahu ibnu cabaas markuu ka baxay ibnu zubayr baa soo galay yani kanna markuu galaya midkan waa ka baxay faqaalat waxaay tidhi dakhala ibnu cabaasin ibnu cabaasaa soo galay faatnaa calaya waa i ammaanay wawadidtu waxaan jeclaysan lahaa aniga annii kuntu inaan ahaado misyan mansiyan qof layska hilmaamo aan jirinba ibnu cabaasaa ii soo galay waa i ammaanay maxaanku u jiraa inaanan jirin oo qof axad la hilmaamay inaan ahaado yaan jeclaystay inta lay ammaani lahaa dadka hadda joogana marka xaalkooda sababay waxaysan ahayn in lagu ammaanayba rabaan kuwa waay yani salafku waxay ahaayeen in lagu ammaanay diidaya waxaynan ahaynay rabaan dadka hadda in lagu ammaano allana waata uu leeyahay marka laa taxsabana aladiina yafraxuuna bima atow wayuxibuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falaa taxsabanahu bimafaazatin min alcadaab ayb caaisha saas qaala xadaanaa maxamed bn musanى huwa abu musa zamin qaala xadaana cabdulwahaabi bnu cabdilmajiid qaala xadaana bnu cawni can اlqaasim ana bna cabaasin radia allahu canhu ista'dana calى caaishata caaishau ka idin dalbaday naxwahu walam yadkur nisyan mansiyan ma sheegin baab yacidkum اllahu an tacuuduu limilihi abadaa alla waa idin waaninayaa inaa wuxuu idinka waaninaya inaa u laadataan tan oo kale qaala xadaana maxamed bnu yuusuf qaala xadaana sufyaan can اlacmash can abi duxaa can masruuqin can caaishata radia allahu canha qaalat jaءa xasaanu bnu haabitin yasta'dinu calayha xasaan ayaa yimid isagoo caaisha ka idin dalbanay qultu waxaan idhi buu leeyahay masruuq baa dhahayo ata'daniina lihaadaa kan miyaad u idmaysaa xasaanna wuxuu ka mid ahaa dadkii qisadii ifkiga wax ka sheeg sheegay uu guday waa kii marka siddeetanka karbaasho ugu dhuftay markaa wuxuu leeyahay ninkan wax kaa sheegay miyaad u idmaysaa qaalat waxay tihi awalaysa qad asaabahu cadaabun cadiim miyuunan asiibin miyaanu ku dhicin cadaab weyn markaa qaala sufyaan waxau yidhi tacnii waxay u jeedaa dahaabu basarihi indhala-aanta ninkan sooma arga cadaab inuu adduunyada dhexdeeda ku qabsanayo in dhabeelay faqaala waxa uu yidhi xasaan markaas xasaanun razaanun maa tuzannu biriibatin wa tusbixu gartaa min luxuumi alghawaafili xasaanun mid dhowrsan razaanun degan oo aan degdegaynin maa tuzannu biriibatin wax xun aan lagu malaynin wa tusbixu gartaa way soo waaberiisanaysaa iyada oo ka baahan min luxuumi alkhawaafili dadka xumaanta iyo ka dhowhan oo aan xumaanta xataa aysan qalbiga uga jirin hilbahooda iyaga oo ka baahan oo ka gaajaysan ayay soo waaberisanaysaa qaalad waxay tihi markuu saa yidhi caaisha laakiin anta adiga lasta kadalika sidaa ma tihiday tiri waa soo marne laakiin xasaanow adiga saa ma tihid maadaama iyadii u dadkii wax ka sheegay ku jiri hadda mar hadda xasaan nebiga aada dhigtid iyo isma lahayn warkana isaga ma keenin mana yacni daayadahan saa uma soo degin ina aladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati aayadahan waxaan ujeedaa ina aladiina yu-duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira masma imaanin markaa dadkii qaarna munaafiqiin dhabay ahaayeen qaarna waxay ku dhaceen un dembigan iyagoo nifaaq ma ka keenin marka kuwaas nebigu siddeetankii jaahil buu ku dhuftay cabdullaahi bin ubaygi soo abaabulayna waxba laguma dhufanin leanna in la dahiraa maba istaahila markaas ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan wayubayinu allahu lakum alaayaati wallahu caliimun xakiim qال xdثnي محمد بن بشhاaر qال xdثna بن أbي عadيi qال أنbأna شhuعبة عن الأعمش عن أbي الضحاء عن masروq qاal dkل xساn بن hاaبت عlى cاaئشhaةa fashbba caaشha uu soo galay markaasuu gabay uu ku ammaanayo tiri gabay buu tiri تashbiibka asalka waxaa la yidhaha gabayga naagaha ku saabsan waxaa sida badanna loo isticmaalaa gabayga jacaylka ee waxaas ku saabsan oo azlka azlka yaa loo isticmaala da laakiin isagooda gabaya jacayl iyo cishqi ka hadli maayee waa tashbiib ayaa la yidhi laakiin waxaa loo jeedaa gabay un gabaygaasna de xasaanun rasaanun taani iyo timaam qaala waxa uu yidhi xasaanun rasaanun maa tuzanu biriibatin wa tusbixu gartaa min luxuumi lghawaafili qaalat lasta kadalika adu saamiti qultu waxaan idhi buu yidhi tadaciina mila haada ma waxaad ka tegaysaa kanoo kale yadkhulu calayka calayki ou adiga kuu soo galo ma u idmaysaayo ma u ogolaanaysaa ma ka tegaysaa inuu kuu soo galo waqad anzla allahu waladii tawallaa kibrahu minhum lahu cadaabun cadiim faqaalat waxay tihi waayu cadaabin cadaabkeeda ashaddu ka daran min alcama indhala-aan indhala-aan maxaa ka daran wa qaalat waxay tihi waqad kaana yaruddu can rasuuli illahi sal l slm intaas markay sheegtay waxay tihi war ninkaan iska daa nebiga ayuu difaaci jiray waqad kaana yaruddu cani nabiy sal l slam nebiga ayuu difaaci jiray ou gaalada ka celin jiray oo ou gabay uga celin jiray yacni haddii uu mar xumaaday ma wada xumaasaga dhannacan wanaaggiisaa badan waa nin fiican wayb qofku marka haddii wanaaggiisu badan yahayna meeshaas in laga qaato laga raaco bani aadamku yacnii ma noqon karaan kaamil ma noqon karaan ninkii qof kaamila raadiyana isaga unbaa weynaya oo ku dhib qaba meelaya qof ayb ilma adig aada dhashay xataa hadduu baari kuu yahay wax unbaa ku qoonsanaysa ayb marka ilaah dadku isku si kama dhigin ayb marka qofkii wanaagsanaa in wanaaggiisa inta la daadiyo hal ceeb ama hal xumaano u beri sameeyey u la wadwado dhaqan xun waayo dhaqan soomaaliya zamankaana qaalib ka noqday ayb qofka ceebtiisa unbaa la sheegaa bis wanaagga uu leeyahay dhan mmala fiir dadka qaar baa u maleeya marka taas inay tahay manhaj salaf waxay sheegaan marka wax muwaasana iyo ay ku magacaabaan bidcat lmuwaasanaat iyo alwilaya kutubtii salafka kuma anaan arkay waxaa la yidhaha bidcat lmuwaasanaat kutubta salaf laguma haayo diin iyo manhaj iyo caqiide in laga dhigto waxaynan salafku sheegin ama aqoonina maaha in diin laga dhigtasoma fahmi ayb marka qofku qaalib wuxuu ku yahay in la feeriy bas haday xumaantiisu ay qaalib tahay usuushiisu hadday usuul bidca tahay waa nin xun haddii usuushiisu usuul sunno tahay oo gafa laakiin mar ama wax lamida oo weliba gefkiisu la dareemaayo qaraa-intu ay keenayso gef ku yimid ijtihaad ama ogaan la-aan uu yahay waa in loo cudur daaro rabbanaa laa tu'aakhidnaa in nasiina aw akhta'naa qad facaltu buu ilaaha yimi qad facaltu saxiix muslim waa yeelay maxaa marka loo leeyahay gobol weliba haddaa tiraa war maxaa aimadaaba laga helaa qaarkood gef ku dhacay wuxuu kale kuwaas aimo waaye waa loo cudur daara war ninkii cilmiga badnaay haddaad u cudur daarto masaladaas ay ka qarsoonto masaladan midkan miskiinka cilmiga yaro waqtigan jooga maxaa ugu cudur daari weysa yaa cudurdaarka ku ololeysan in caalima iyo nin iska jaahil iska miskiin waxbaba garanaya qofku markuu cilaaj samaynayo yaa la rabaa in la cuquubeeyo laakiin qofaan mucaanid ahayn sideedaba in la cuquubeeyo maba jirtaba wax jira maba ahaba qof aan mucaanid ahayn lama cuquubeeyo lianna waa khaalidiin ama waa jaahil ama waa nin ijtihaad ku gafsan bayaan iyo waxaasuu leeyahay ayb baabu qowlihi ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu alaaya ilaa qowlihi ra'uufu raxiim tashiica tadhara ay muuqato walaa ya'tali ulu lfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurbaa wاlmasaakiin ilaa qowlihi allahu gafuuru raxiim laga gaaro ayb xadiidkan waa dheeraya waa akhrinaynaa isaga meelaha aanaa hore usoo marin un baan marka istaagaynaa bas wa qaala abuu usaamata can hishaami isla qisadii un waay وqال أbو أسامة عن هiشام بن cروة qال أخبرنيi أbي عن cائشhaة qالت لma ذukira min شhأن اladي ذukir وma calimtu bه qaama rasuul الlahi sal اه sلم fiya khaطيiba markii wuxuu layga sheegay la iga sheegay nebigu waa istaagay sha'nigeyduu ka hadlay isagoo qudbaynayo fatashahada faxamid اllaha وأثnىa عalayhi bma huwa أhluhu ثuma qaala أma bacdu ashiiruu calaya wardadow ila taliya fii unaasin dad shanigooda igala taliya abanuu ahlii abanuu yacnii tuhmeen ahlii ehelkayga tuhmaysteen dad aniga qoyskayga tuhmaysteen bal igala taliya arrintooda weynullaahi dhaar alle eh maa calimtu ma ogi calaa ahlii min suucin ehelkayga wax xumaana kuma ogi wa abanuuhum waxay ku tuhmeen biman qof wallaahi baan ku dhaartay maa calimtu calayhi min suu-in qatu weligay aanan xumaan ku ogaanin safwaan bnu mucaal walaa yadkhulu beytii qatu ilaa wa ana xaadirun gurigaygana ma soo geli jirin ilaa anoo jooga maaha walaa dibtu fii safarin weligayna safar kuma maqnaanin ilaa qaada maci raaci jiray waa ila maqnaan jiray nin saxaabi jaliil waasa ka muuqato faqaama sacd bnu mucaad ayaa istaagay faqaala iidan lii yaa rasuula allah rasuul alla aniga ii idin an nadriba acnaaqahum kuwaas inaan luquntooda ku dhufanno ii idin ayb sacd bnu mucaad marka maxaa ku jira meesha sacd bnu mucaad sanadii shanaaduu dhintay aswatu alkhandaq ifkiguna wuxuu dhacay bacda alkhandaq marka culamada qaar waxay dhaheen dikru sacd bni mucaad hunaa wahmun qaaraa saas dhahay usayd ibnu xudayr waay waxaa hadalkan wada leh qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ee ifkiga ayaa wuxuu dhacay qabla gaswat alkhandaq qaaraa saas dhahay ayb sacd bnu mucaad marka sidaasuu yihi waqaama rajulu min bani lkhasraj ayaa kacay sacd bnu cubaada wa wa kaanat ummu xasaan bni taabit min qahdi dalika rajul xasaan hooyadiis waxay ahayd qoladaas ninkaas kacay faqaala waxau yihi kadabta been baad sheegtay amaa wallaahi an low kaanuu min alawsi maa axbabta an tudraba acnaaquhum nimankaas hadday ka dhala lahaayeen qolada aad ka dhalatay ows ma jeclaysateen in la laayo ninka xoogaa waxaa qabtay marka dhiilo iyo xoogaa casabiyad iyo waxbaa ku kacay wuxuuyidhi qoladaa cows eed adiga ka dhalatay hadday nimankaa ahaa lahayn hala dila ma aadan dhahdaynin ayb xataa kaada an yakuuna bayna alawsi waalkhasraji sharun ilaa labadii qoloba dhibaata ay markaa dhexdooda ay ku dhowaato inay noqoto fi lmasjidi masjidka dhexdiisa wamaa calimtu mana ogi ayay leedahay caaisha falamaa kaana masaau dalika alyowm galabkaa markay ahayd kharajtu libacdi xaajatii baan u baxay wamacii ummu misdaxin facaarad way hantaaturootay waa kuftay maradeeday ku kuftay wa qaalat tacisa misdaxun faqultu ey ummii tasubiina bnaki wiilkaagi miyaad caynaysaa wasakatat waa aamustay uma caarat aلثaaniya mar labaaday kuftay faqaalat tacisa misdaxun faqultu laha ey ummii atasubiina bnaki uma caarat الثaaliثaةa faqaalat tacisa misdaxun faاntahartuhaa waa canaantay faqaalat wallaahi maa asubhu ilaa fiiki anuu ma caynayo wiilkeyga ilaa adi dartaa un baan u caynaya adiga hunkaa baan u caynaya dartaa ilaa fiiki faqultu waxaan idhi fii ayi shanii oo shanigeyge qaalat fabaqarat lii alxadiida warkiibay uurka ka dooqday sheekadii aniga aanan ogeyn ayay uurka ka dooqday ayb faqultu waqad kaana haada oo waxaas ma dhaceen qaalat nacam wallaahi farajactu ilaa beytii gurigeydaan u laabtay kaana aladii kharajtu lahu laa ajidu minhu qaliilan walaa kaiiran wixii aan u baxayba waaba inaanan wax yar iyo waxweynba aanan dareemaynin wawucigtu waa la iqandhaysiiyey faqultu lirasuuli illahi sal l slam arsilnii ilaa beyti abii aabbay gurigiisa ii dir ii ogolow inaan aabbay gurigiisa aado fa arsala maci lulaam ulaamkiibuu ila direen fadakaltu daara gurigii baan galay fawajadtu umma ruumaan hooyadeed ayaan hel aan arkay fi sufli hoos inay joogto wa abaa bakrina fowqa albeyti yaqra'u abuubakarna guriga kor inuu ka fuushan yahay oo qur-aan iyo akhrinayo faqaalat ummii hooyadey waxay tidhi maa jaa'a biki yaa bunaya gabadhaydii yareynay maxaa ku keenay faahbartuhaa waa u sheegay wadakartu laha alxadiida waidaa huwa lam yablug minha midla maa balaga minii waxaanii gaaray oo kale ma aanu gaarin iyadi faqaalat waxay tihi waa arrinkii waa iska fududaysa yani faqaalat yaa bunayatu khafidii calayki sha'na sha'nigan korkaaga ka fududee fainahu wallaahi baan ku dhaartee laqalamaa kaanat imra'atun xasnaa'u cinda rajulin yuxibuhaa lahaa daraa'iru ilaa xasadnaha naag gabar yar oo qurux badan oo naaga lala qabo ma jirto ilaa waa xasdaan uu naagahaasna ayb waqiila fiiha waxbaa laga dhexdhaxaa waidaa huwa lam yablug minha maa balaga minii wax aniga igaaray iyo dhibka i haystaba iyoomaba haystaba qultu waqad calima bihi abii aabbahay ma ogyahay arrinkan qaalat nacam bay tiri waa ogyahay aabbaha qultu wa rasuulu llahi sal l salama rasuulkana sal l salama ma ogyahay qaalat nacam ha wa rasuulu llahi sal l salama rasuulkana waa ogyahay wastacbartu wabakaytu ilin ayaan dalbay marka yacni wabakaytu waana ooyey ilina iga timid fasamaca abubakrin sawtii codkeyga u maqlay wahuwa fowqa albeyti yaqra isagoo guriga korkiisa ku akhrinayo fanasala faqaala liummii wuxuu ku yidhi maa sha'nuhaa qaalat balagaha aladii dukira min sha'niha warkii baa gaari fafaadat caynaahu labadiisa indhood baa shubmeen qaala aqsamtu calayki ay bunayatu adiga yacni waxaan kugu dhaarinayaa gabadhaydaay ilaa rajacti ilaa beytiki gurigaada un inaad u laabata maaha wax kale inaada yeelin farajactu waa iska laabta gurigeygii baan aaday walaqad jaaa rasuulu llahi sal l slam beytii nabiga gurigeyga uu yimid fasa'ala canii khaadimatii gabadhii ii shaqaynaysay bariiro waaye ayuu su-aalay faqaalat laa wallaahi may bay tiri wallaahi maa calimtu calayha cayban ceeb kuma ogi ilaa annaha kaanat tarqudu xataa tadkhula ashaatu fatakulu khamiiraha aw cajiinaha wax kale ana kuma ogi bay leedahay ilaa cajiinkay ka seexanaysaa hartay iyo arigi baa cunaaya marka waintaharahaa bacdu asxaabihi asxaabtiisa qaarkood ayaa canaantay gabadhii faqaala waxau yidhi usduqii bacdigaabaa marka wuxuu yidhi usduqii rasuul allahi sal l slam nabiga waree run u sheeg ayb xataa asqatuu lahaa bihi ilaa marka ay ku rideen faqaalat subxaana allah wallaahi maa calimtu calayha kuma ogi ilaa maa yaclamu asaa'iqu calaa tibri dahabi laxmar waxba kuma ogibalaah ilaa qofka dhirta yacni dahabka dhalaaliyo waxa uu ku og yahay dahabka guduudan maahane yani xaalkeedana waa aqaana waa ka warqabaa waxna kuma ogiba yani dahabka guduudan qashin inaanu lahaynaa laga yaaba inuu qashin yar yahay qofkan saafi waaye ka wadaa marka وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له ayb وبلغ الأمر arinku wuxuu gaaray إilى ذلika الرaجل ninka اladيi qiila lahu la yidhi ayb faqaala subxaana الlah buu yuri wallahi maa kasha ninkaa yani anigu la igu tuhmaystay ee isaguna yani la qadfay safwaan ibn mucaطab faqaala wuxuu yuri subxaana الlah wallahi baan ku dhaartee maa kashaftu ma aanan faydin kanafa unhan haween asturkeeda qadu weligey saasuu yii qaalat caaishatu faqutila shahiidan fii sabiili illah ninkaasi isagoo ilaahay jidkiisa ku dagaalamaya la dilay way ka warramay ninaa nin wanaagsan inu ahaan khaatimo fiicanuuna ku dhintay waa kaasa qaalat waxay tidhi wa asbaxa abawaaya cindii hooyadayda aabbahay agteeda kusoo waabariisteen falam yazaalaa ma aynan ka tegin xataa dakhala calaya rasuulu llahi sal l slam waqad salla alcasra uma dakhala waqad iktanafanii abawaaya can yamiinii wacan shimaali iyagoo aabbahay hooyaday dhinacyada iga galeen midig iyo bidix faxamid allaha waaknaa calayhi uma qaala amaa bacdu yaa caaishatu in kunti faaraqti in kunti qaarafti suucan haddaad xumaan asiibtay ow dalamti ama aada dulmi fashay fatuubii ila allahi ilaahay u toobadkeen fa ina allaha yaqbalu towbata min cibaadihi addoommadiisa alla waa ka toobad aqbalaa qaala waqad jaaءat imra'atun min alansaar haweenay ansaariyadaa timid fahiya jaalisat bilbaab albaabkay fadhisaa faqultu waxaan idhi alaa tastaxii min haadihi اlmarأati an tadkura شhayئa ayb ayb alaa tastaxii miyaadan ka xishoonaynin min haadihi اlmarأati haweenaydan an tadkura shay-an inay wax sheegto fawacada rasuulu اllahi sal l slama nebigu waa wacdiyey markaa faltafadtu ilaa abi aabbahay ayaan ku jeestay faqultu ajibhu aabbahay baan ku jeesta waxaan idhi u jawaab nebiga qaala famaadaa aquulu maxaan dhahaa buu yii faltafadtu ilaa ummii faqultu ajiibiihi nebiga u jawaab faqaalat aquulu maadaa maxaan dhahaa rasuulku maa wax la dhihi kara falamaa lam yujiibaahu markaynan jawaabin tashahadtu faxamidtu llaaha alxamdu lilaahi saasaan ii allaan ammaanay ashhadu an laa ilaha illa allah saasaan idhi wa afnaytu calayhi allaan ammaanay bimaa huwa ahluhu uma qultu waxaan idhi amaa bacdu fawallahi lain qultu lakum haddaan idin dhaho inii lam afcal ma aanan samaynin wallahu caza wajalla allana yashhadu annii la saadiqatun markhaati wuxuu ka yahay inaan run sheegayo maa daaka kaagaasi binaafici cindakum mid i anfacaya maaha agtiinna laqad takallamtum bihi waa ku hadasheen waushribathu quluubukum quluubtiinaa la cabsiiyeyoo la geliyey warka wain qultu haddaan dhaho innii facaltu waa sameeyeyna wallaahu allana yaclamu waa ogyahay annii lam afcal inaanan samaynine lataquulunna waxaad dhahaysaan qad baa'at bihi calaa nafsiha nafsadeedii ula laabatay wa innii wallaahi maa ajidu lii walakum maalan yani idinka tusaale idiin heli maayo dhexdeenna waltamastu isma yacquub nabiyullaahi yacquub magaciisaan raaraadiyey falam aqdir calayhi waa soo qaban waayo marka ilaa abaa yuusuf un inaan dhaho maaha yuusuf aabihiis yacquub baan soo qaban waayo magacaas xiina qaala marka uu yidhi fasarun jamiil wallaahu lmustacaanu calaa maa tasifuun wa unzila calaa rasuuli illahi sal l slam min saacatihi nebiga saacaddiisaas ayaa waxaygii lagu soo dejiyey fa sakatnaa waa aamusnay fa rufica canhu waa laga kor qaaday walxaal inii anigana la atabayanu suruura aan ka caddaysanayo garanayo farxadda fii wajhi nebiga wejigiisa wahuwa yamsaxu jaliilahu isagoo goonkiisa masaxayo wayaquulu abshirii yaa caaishatu faqad anzala allaahu baraa'ataki bishaarayso ilaahay baraa'adaaduu soo dejiyey qaalat wakuntu ashadda maa kuntu qadaban waxaan ahaabay tiri mar yacnii ka ugu daraanshiye badan caro xaggee faqaala lii abagaaya hooyaday aabbaybaa waxay dhaheen quumii ilayhi nebiga u istaag faqultu wallaahi laa aquumu ilayhi waxaan idhi ilaaha ku dhaartay u istaagi maayo walaa axmaduhu mana mahadinaayo walaa axmadukumaa idinkana idin mahadin maayo walaakin axmud axmadullaaha allaan ammaanayaa mahadinayaa alladii anzala baraa'atii baraa'adayda soo dejiyey laqad samictumuuhu waad maqasheen fama ankartumuuhu ma aydnan inkirin walaa hayartumuuhu mana aydnan doorinin warkiisa warka uu sheegay yani maydnaan iiga jawaabin yani markuu lahaa haddaad dembi gashana iska sheeg hadii aadan dembig haddaad dembi gashana low toobad keen ayb markuu sidaa lahaa idinku waa inaad jawaabta waa diideen ayb warku sidau ahaa inaad markaas u sheegtaan waa diideen marka idinkana idin mahadnaqi maayo rasuulkana u mahadnaqi maayo allah u mahadnaqay bis wakaanat caaishatu taquulu waxay dhehaysay amaa zaynabu ibnatu jaxshin facasamaha allahu bidiiniha alla diinteedu ku dhowray falam taqul ilaa khayran iyadoo layla qabo ayaynan dhihin ilaa wax khayra maahan wa amaa ukhtuhaa walaasheed xamnatu xamna fahalakat fii man halaka dadkii halaagsamay bay ka mid noqotay oo ifkiga dhex dabaashay wa kaana aladii yatakalamu fiihi misdaxun dadkii ku hadlay ifkiga wuxuu ahaa misdax xasan bnu haabit iyo wlmunaafiqu munaafiqi cabdullaahi bnu ubay wa huwa aladii kaana yastawshiihi wayajmacuhu midka wuxuu ahaa yani dadka kudiyani ku dirdiraaye warka u dirdiraaye oo warka ururinaayey ayuu ahaa wahuwa aladii tawallaa kibrahu minhum kii arrinka weynigiisa maamulayeyna wuu ahaa huwa isaga iyo waxamnatu xamna iyada markaa da walaasheeday u heelanaysaa aafo iyo dhibaata markay timaado qofka diintiisa waa waa badbaadi waa badbaadinaysaa aba qofkuu ka diin badnaa waa ka badbaadiya nabigana ducadiisa waxaa ka mid ahayd waidaa aradta biqowmin fitnatan faqbidnii wa ana hayru maftuun hadaad ilaahu qolan la doonto fitno ilaahu ay oofso anoon lay fidnayn qaalat waxay tihi faxalafa abuu bakrin abubakr waa dhaartay allaa yanfaca misdaxan misdax inaanu anficin binaaficatin wuxuu ku anfacaba abadda weligiis faanzala allahu caza wajalla walaa ya'tali ululfadli minkum wasacati ayaa soo degtay yacni abaa bakrin ululfadli wasacati ululfadli minkum wasacati an yu'tuu uli lqurbaa waalmasaakiina yacni misdaxan ilى qowlihi alaa تxibuuna an ykfir اllah lakm wاllahu غafuur raxiim xatى qaala abu bakri balaa wاllahi yaa rabbana inaa lanuxibu an tغfira lana rabbi waa jecelna inaan noo dhaafto wacaada lahu bima kaana yasnac wuxuu ugu samayn jiray ay u soo celiyey baabun ay hada kani baabun baab weeyaan walyadribna bkhumurihina calى juyuubihina qال أحمد بن شhبيب qال xdثnاه أbي عن يuنس qال بن شhهاaب عن cروة عن cائشhaةa رaضي الله عنها qاaلت يرحم الله نساء المهاaجiرaaت الأول naagihii مهاaجiرaaتkii hore allah u نaxariisto لmا أنزل الله alla markuu soo dejiyey وlيضربna بkhmurihina عlى جuyuubihina khimaaradooda hakusii daayaan ha ku sii daayaan jeebarkooda jeebka meeshaas waa meeshaas hadda annaga kumeetiga aan dhahno jeebku kanoo kalo noqonan kaas marka khimaarka halkaana kusoo daayaan shaqaqna waxay dilaaciyeen muruudahunna go-yaalkoodii yani maryahoodii ayay dilaaciyeen gees bay ka dilaaciyeen fakhtamarna bihaa waa ku khimaarteen maryahoodiiba intay gooyeenoo maro ballaaran ka dhigeen ayay khimaar ka dhigteen qال xdثna أbو نعym qال xdثna إbrاhيم بن نافع عن الxسن بن مسلم عن صفية بنت شhيبة أن cائشhaةa رضي الله عنها kانت تقول لma نزلت hذه الآية وlيضربna بqبرهiنa عlى جيوبهiنa أخdna waxay qاateen usrahuna gogoradahooda ama maryahooda hoos ay ka xirtaan fashaqqnahaa waa dilaaciyeen geesay ka jeexeen min qibل الxawaaشhi geeska geesaskay ka dilaaciyeen ay ka jeexeen fakhtamarna bihaa waa ku khimaarteen isaga marka yani alle u qaateen ayay ku tusaysaa bilah towfiiq sal